faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
sheer cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee raadiyo cadaado qodobadaad ku dhegeysan doontaanna waxaa ugu dooroon maamulka galmudug iyo laamaha amniga galmudug oo ka sharay xaaladda ammaanka deegaanada galmudug caruur macluul ugu geeriyootay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan gudoomiyaha golaha shacabka oo dalka dib ugu soo laabtay kana hadlay safarkiisii kenya qaramada midoobay oo bayaan ka soo saartay abaar ka jirta meelo ka mid a soomaaliya baarlamaanka puntland oo maanta kulan albaabad u xiran yihiin ka yeeshay xaaladda siyaasadda maamulkaasi dowladda waddankaasi kenya oo boqolaal ka tirsan ciidamadeeda soo dhoobtay xuduudda soomaaliya kadib markii dagaalamayaasha ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen tuulo ka tirsan degmada mandheera iyo soomaali dil iyo dhaawac lagu geystay webi mara deegaanka cafarta ee dalkaasi etoobiya intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu door karoon warkayaga habeen dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal waa habeennimo khamiis soo gelayso arbacan ay sii baxayso taariikhduna ay ku beegan tahay labaylabaatanka bisha lixaad sannada labakunlabaatanyolabo madaxda maamulka galmudug ayaa laamaha amniga galmudug kala shiray ammaanka guud ee deegaanada maamulka galmudug iyo sidoo kale la dagaalanka al-shabaab madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid ayaa maanta shir gudoomiyey shirka amniga galmudug kaasoo ka qabsoomay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug shirkan oo ay kasoo qaybgaleen gudoomiyaha gobolka galgaduud saraakiisha ciidamada qalabka sida ayaa diiradda lagu saaray amniga guud ee galmudug iyo la dagaalanka al-shabaab madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo shirka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in galmudug had iyo goor ay u taagan tahay kahortaga iyo baacsiga xubnaha ka tirsan al-shabaab sidoo kale waxa uu madaxweyne ku-xigeenka ku ammaanay ciidamada qalabka sida goob kasta oo ay ka baadigoobayaan al-shabaab oo ay ugu dambeysay dagaalkii shacabka reer baxdo iyo ciidamada qalabka sida ay ugu guulaysteen sida uu sheegay al-shabaab faahfaahiino dheeraad ayaa ka soo baxaya carruur macluul ugu geeriyootay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa magaalada beledweyne iyo deegaanada hoostaga iyo guud ahaan gobolka hiiraan xilligan ka jirta abaar daran iyo xaalad macluula oo saamaysay dadka barakacayaasha taasoo keentay in carruur fara badan nafaqadarro u geeriyoodaan qoysas ka soo barakacay deegaanada kale ee gobolka hiiraan ayaa ku sugan magaalada beledweyne waxaana ah mid ka mid ah xerooyinka ay ku nool yihiin ay carruur ugu geeriyoodeen nafaqadarro hooyo caamilo ibraahim cusmaan oo ka mid a dadka ku nool xerooyinka barakacayaasha beledweyne ayaa sheegtay in mid ka mid a lix carruura ay dhashay uu nafaqadarro ugu geeriyooday iyadoo dowladda soomaaliya iyo maamulka hirshabeelle ugu baaqday inay loo soo gurmado wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka maamulka hirshabeelle cabdi mahad qorgaab ayaa dhankiisa sheegay in dadka ku jira ilaa lix kaam oo ku yaal magaalada beledweyne ay isugu jiraan dad ka soo barkacay abaaraha iyo colaadaha beeleedyo iyo dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda iyo al-shabaab waxaa ugu baaqay dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga inay gurmad deg dega la soo gaaraan dadkaasi barakacayaasha oo xilligan haystato dhibaatooyin kala duwan toddobaadkii hore ayay ahayd markii ilaa lix carruur ah ay xaalado nafaqadarro ugu geeriyoodeen xerooyin ku yaala degmada maxaas ee gobolka hiiraan weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen dhegaystayaal gudoomiyaha golaha shacabka ayaa dalka dib ugu soo laabtay waxauna ka warbixiyey safarkiisi uu ku tegay dalkaasi kenya gudoomiyaha golaha shacabka jumhuuriyadda federaalk soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka jumhuuriyadda federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib safar qaatay dhowr maalmood oo ugu maqnaa magaalada nairobi ee dalkaasi kenya gudoomiyaha ayaa intii uu ku sugnaa kenya kulamo goonagooniya la qaatay qaar ka mid a mas-uuliyiinta safaaradda iyo jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan dalkaasi gudoomiyaha sheekh aadan madoobe oo uga mahadnaqay dhammaan intii soo dhoweysay waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu muqdisho dib ugu soo laabto safarka uu gudoomiyaha golaha shacabka ugu maqnaa dalkaasi kenya ayaa qayb ka ahaa dibidhac ku yimid kulankii golaha shacabka ee lagu doonayey in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ra-iisul wasaaraha uu magacaabay ku horgeeyo xildhibaanada si ay codkooda kalsoonida u siiyaan qaramada midoobe ayaa bayaan ka soo saartay abaarta ka jirta meelo ka mid a soomaaliya warbixin uu soo saaray iskuduwaha arrimaha baniaadanimada qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya aadan cabdullah ayaa ku baaqay in si deg dega loo xoojiyo sidii gurmud loo gaarsiin lahaa dadka ay saamaysay abaarta ee ka jira meelo badan oo ka mid a dalka soomaaliya aadam oo ka mid a mas-uuliyiintii booqday xerooyinka barakacyaasha ee ku yaallay gobolka gado ayaa sheegay inuu indhihiisa ku soo arkay dhibaatada ka dhalatay abaarta islamarkaana loo baahan yahay in dadkaasi loo gurmado xaaladda bini'aadamtinimada ee soomaaliya si deg deg ah ayay usii xumaanaysaa durba hal dhibic shan milyan oo carruur ah oo da'doodu ka yartahay shan sano ayaa la ildaran nafaqa xumo waxaan filaynaa in saddex boqol konton iyo lix kun oo carruurtaasi ka mid ah aysan sii noolaan ilaa dhammaadka bisha sebtembar ee sannadkan ayuu yidhi aadan bayaan uu soo saaray ku sheegay sidoo kale aadan cabdulmalo ayaa ka digay in nafaqa xumo ba-an ay sii kordhayso haddii aan qorshaha wax kaqabashada abaaraha si weyn kor loogu qaadin maadaama dad badan ay saamaysay abaarta ka jirta dalka soomaaliya meelo badan oo ka mid a koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ayaa waxaa xilligaani ka jira abaar aad u daran iyadoo dowladda soomaaliya iyo hay-adaha samafalka ay ka gaabiyeen waxuqabashada dadka ay saamaysay abaarta halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaalad siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis baarlamaanka maamulka puntland ayaa maanta kulan albaabada u xiran yihiin ka yeeshay xaaladda siyaasadeed ee maamulkaasi gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka puntland cabdirashiid yuusuf jibriil oo wehelinayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee cabdicasiis cabdulaahi cismaan iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ismaaciil maxamed warsame ayaa maanta shir gudoomiyey fadhigii toddobaad kalfadhigiisii kontonaad ee golaha wakiilada fadhiga maanta oo ahaa mid albaabada u xiran yihiin oo yeesheen golaha wakiilada ayaa looga hadlayay dardargelinta shaqada golaha wakiilada si waafaqsan xeer hoosaadka golaha kulankan ayaa anjadaha kaga jiray qodobka lixaad kaasoo ku saabsanaa isla xisaabtan golaha wakiilada dhexdiisa waxaa si faahfaahsan looga hadlay xoojinta shaqooyinka gudiyada matalaadda xildhibaanada ka qaybgalka fadhiyada golaha iyo habraaca korjoogtaynta hay-adaha maamulka weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka habeen al-shabaab ayaa burburiyey anteeno shirkadda isgaarsiinta kenya ay ku lahayd dalkaasi kenya kooxaha hubaysan oo la aaminsan inay ka tirsan yihiin al-shabaab ayaa weeraray oo burburiyey xarun isgaarsiineed oo ku taallay deegaanka lagu magacaabo kawaanka oo ka tirsan degmada rahum ee ismaamulka mandera taasoo keentay in dad badani ay ka qaxaan dhacdadan ayaa noqonaysa tii ugu dambeysay ee ka dhacda deegaankaasi kadib markii muddo ka nasteen weerarada al-shabaab waxaa hakad galay howlgallada joogtada ee lagu sugayay amniga gobolka iyo gaar ahaan meelaha u dhow xuduudka kenya iyo soomaaliya saraakiisha ammaanka kenya ayaa sheegay inay maqleen jug xoogan oo ka dhacaysay deegaankaas kadib markii ay hubiyeen kadib markii ay hubiyeenna ay ogaadeen in goobta uu qaraxu ka dhacay lagu burburiyey bama ay soo abaabuleen kooxda al-shabaab siday hadalka u dhigeen dhinaca kale dowladda waddankaasi kenya ayaa ciidamo aad u fara badan soo dhoobtay xaduudka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya dowladda kenya ayaa boqolaal ka tirsan ciidamadeeda soo dhoobtay xuduudda soomaaliya kadib markii dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen tuulo ka tirsan degmada mandheera sida laga soo xigtay booliiska kenya kooxaha weerarka geystay ayaa burburiyey xaruntii isgaarsiineeda ku taalay magaalada rahum saraakiisha ammaanka ayaa sheegay inay maqlayeen jug xoogan waxaana markii dambe ay ogaadeen inay al-shabaab bam ku xireen xarun isgaarsiineed oo ay leedahay shirkadda isgaarsiinta kenya ee safari kooxaha weerarka geysta ayaa baxsaday waxyar kadib markii uu falku dhacay iyadoo ciidamada ilaalada ka xaruntaasi ay sameeyeen iska caabin dowladda waddankaasi kenya oo ka jawaabaysay weerarka ka dhacay subaxnimadii isniinta ayaa waxay ciidamadeeda ammaanka u dirtay inay ugaarsadaan raggii falkaasi ka dambeeyey kuwaas oo u baxsaday aagga xuduudda soomaaliya taliyaha booliska waqooyi bari gorgi seda ayaa sheegay inay diyaariyaan ciidamo badan oo booliisa si ay uga daba tagaan kooxihii weerarka geystay oo u baxsaday dhanka xadka warkii habeen dhegeystayaal ad kala socoteen raadiyaha cadaada waa naga intaa warka waxaa soo saaray saaxiibkii sooman anigoo sharmaarka idinla socodsiinayay intaan warkan warka xige ku kulmi doono ammaan allah